bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaar ayaa miifaylaa ka dhowaada warka hamignima idaacadda warsana qodobada isinka dheegi doontaan haddii ilaahyaraa unuuna sinkahaynaya welibaa ku mid ahaa munaasabadda maalinta dhirta soomaaliyeed oo laku husay magaalada baydhaba maxkamadda gobolka banaadir ayaa waraa ku saartay dilkii iyo weliba gubkii linjaysidii axmed dowlo faahfaahiin qaraxa kudhii magaalada muqdisho wasiir dowlaha madaxtooyada hirshabeelle oo waraa ku saari bihireeniyo booqdan wasiire iyo weliba mas-uuliyiin kala siyaasi sheegay intii mucaaradka dowladda iyo banaanbaha ka abaabulahayaan magaalada muqdisho madawiinaga farmaajo warqadaha aqoonsiga oo soo gadoonsay safiiro cusuba puntland oo sanadkan iyo diidanta hanti a ku qaybgala imtixaanka guud ee dowladda gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo soo ka dhawaaqay dagaal ku dhan ee dagaalyahanada harakada al-shabaaba maamulka gobolka banaadir uu soo ku hadlay baaburtay gurmadka degdega ee ambalaasa la hadeersiiye kulankii golaha shacabka oo is-aado dheeraad ee redlanfuri akhbaaraadka banaanka raadiha warsan singhaytona walibaa ku mid ahaa madawiinaga taraam oo su diiday go'aamo laanjeediye madawiine ku-higeenka cusub ee suudaan oo sula kulmay diblomaasiyiinta reer galbeeda iyo weliba liana mesi oo soo ku hadlay guuliyahalaytiya deertii kooxda shidhaaminta ka gaduudan ee manchester united maraykanka oo ku baarandiga iti inta suudaan iyo reedan saarta liiska argageysada
wartan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux wartan media network
akhyaaraya amignimo arbaabaha ayto khamiisniya galahayta taariikhdiniyaata tumay toddobada bili afaraad abriil sanadka lamada kun iyo toban sagaalka haanasey weliba ayohayana qodobadii warakaan hamiignima hatana ka dhawaada sogiiyo faah-faahsan oo siin lasoo sii doona haddii ilaahayara anoo maxamuuda cali cabdulaahi e munaasabadda maalinta dhirta soomaaliyeed oo laku husay magaalada baydhaba maalinta dhirta soomaaliya oo baydhabo laga xusay ayaa munaasabad kooban oo ka dhacday madaxtooyada koonfur galbeed waxaa ka soo qaybgalay wasiiro xildhibaano maamulka degmada baydhabo iyo guddoomiyaha labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda bii'ada duurjoogta iyo dalxiiska koonfur galbeed cali isaaq cumar oo furitaanka munaasabadda ka hadlay ayaa ka sheekeeyey muhiimadda dhirta ay u leedahay noolaha iyo deegaanka sidaan iyo halkaan way buuxaan sisnaar wahaytaan hal qof iyo halged halkudhig way buuxaan hal qof iyo halged wayba jirta geedooyin oo maxaa diyaaray waxaad way banin jirta meeluka diyaarsan madiinta kubanna yaa meelhay yaa arago doon geedoo maxaa diyaari geedooyba leeyna lisijaraana caano oo hoos leh oo waan wal la amow meri laku amow iyo caano hoos leh oo meri lahayn oo laku amaan leer galow siduu meel raay horaan laynka sharaxay oo dadkii hore baan sharxay way buu ahaayeen dirta geediyada muhiimkaata bini'aadamka iyo xayawaanaadkaba sababtoo ah haddii geedin jarna meelna harshadaa umalaan gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin ayaa isna waxa uu dul istaagay beerista dhirta iyo ilaalinteeda sida ay kaalin weyn uga qaadan karto bilixda deegaanka iyo cimiladiisa dawdee roob oo yaraadi iyo markaas kuleelkii maybu oo habadadi abaartii habadadi waraadadka may talmaya markaas dhibkii la xaalufo maybu ayaa talmay marka markmayla farayn inshaalla wasaaradda qoosgaana ama dulka hoose iyo wasaaradda in wada shaqayna ololo mayboota suufiyi ilaa mayboota mutaxaafada magaalada baydhabo iyo bulsho mayboota sibada mayboota dhirigii mayboona baahi si mayboota horta dadka ma ogaadaan muhiimad mayboota geedo mayboota iyo mayboota ma ogaad mayboa ya muhiima sababta lankoraa mayboo hawka musheeg mayboona duwaada ka dhakadhata ilaahay madi mayboota adduunka umay adduunka binaa ele maybomauglanay adduunka dirishayde buurishayde aweys maxmed nuur oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed ayaa tibaaxay in deegaanka waxa qurxiya ee ugu horeeya in ay tahay geedaha dhirta dhulkana u sameeya ugbaad carada hakisa oo nafaqaysa geedaha iyo beeraha
ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda quruxda badan ee lagu xusaayo maalinta birta soomaaliyeed maalinta birta soomaaliyeed waa maalin muhiim u ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed sababtoo ah waa maalin loo asteeyey in la abuuro qof kastoo soomaali ah inuu abuuro hal geed geedaha manaafacaadkooda iyo faa'iidadooda bini'aadamka wax la soo koobi karaa ma aha dhirta hooy ayay bini'aadamka u tahay dad iyo duunyo dhirta daawo ayay u tahay bini'aadamka dhirta waxay u tahay bini'aadamka dhirta daawo ayay u tahay bini'aadamka dhirta waxay u tahay bini'aadamka maxay ahayto gab- raashiin gabagabadii maxay ahayto gab- raashiin gabagabadii maalinta dhirta soomaaliya waxay wasaaradda beertay geedo kuwaasoo abuuristooda ay ka qayb qaateen dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka eedyada umahadsanta faahfaahin qaraha ku dhihi magaalada muqdisho faahfaahino dheeraada ayaa weliba kubahayte qaraha baaburayso ku dhihi magaalada muqdisho kaasitiyow sujaysidi khasaarahan iskajara dhimasho iyo dhaawac welibana oo sooya qaraha kaasiti qarahay lamaada geeka ku dhihi magaalada muqdisho qaraha gonyaaka usu sababay baabur dhadhigay muqaayada lakamagaaboba barwaaqa oo ka taala agaarka saldhigga booliska degmada waaberey welibana jartaya khasaaro sujaysidii dada jidkaasayti maraaya iyo weliba dad muqaayada iyo kajaranga baaburta degdega aamiin ambalaas oo deerimeele qarahga kudhi yaa weliba sheegana intiyo qaadana ilaa tumon isadeha qofa oo dhaawa ee weliba qarahay lamaaday geega gudaantiya iyo kudhiyaan magaalada muqdisho welibana isla geega qaraha baabur laakihiri usuu kudhiyaya agaarka hotelka lakamagaawawa mubaaraqa oondhowa isgooska shaqaalaha iyadoona qarahagaasayte injaysana wala khasaare ee madawiinaga farmaajoya weliba uusuu warqad aqoonsiya uusoo gadoomiyeya safiiro cusuba madawiinaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo yageega warqadaha aqoonsiga uusoo gadoonsi danjiraha usub ee boqortooyada iyo weliba dowladda burundi iyo hamaga aaban soomaaliya lamadan safiir iyo weliba alagashaal magaawaya mudane juma axmed alakaabi iyo weliba mudane ramaya ramamba welibana madawiinaga hafiiska ay soo kala qaadaya kulan gaare olon ku hadlaaya arrimo dhowre dowladda burundi iyo soomaaliya weliba kurooge ciidamo fara badan hanasayti oo ka howlgalowa maga amisom meelo dowladda baxreen oo ku mid ah dowlad arabeedka hata hiriirsho riidanka bilowda tan iyo burburkii dalka wasiir dowlaha madaxtooyada hirshabeelle iyo weliba iyo kuwarbiyana bihireena iyo booqdana wasiire iyo weliba mas-uuliyiin kala wareegana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkun beledweynahaninku diri wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulka hirshabeelle ibraah cumar salaad ayaa ka warbixisay kormeer ay ku tageen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle biyo xireenno ku yaala gobolka shabeellaha dhexe waxaan soo boqonna meelo sbesifig ah oo runtii taariikhi ah oo u baahan in maaragtay la arko waxna laga qaban karo wax laga qabtana loo baahan yahay meeshaas oo ah saabuun iyo maxaan ku dhahaa waxaan tagnay isha kanaaladii biyaha ilaa shan iyo shan kanaalaan soo aragnay kanaalo waxaan kaloo soo booqanay warshadii sokorta runtii oo u baahan dibloment fiican in lagu sameeyo qaabkii iyo wixii iyo maaragtay siday u taalla runtii aadaan ugu soo qaraanay waxaana muhiim ah in runtii meeshaas u baahan tahay in wax laga qabto waxay tilmaantay in ay wadaan dadaalo oo wax loogu qabanayo dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe baahida badan oo ka jirta meeshaan waxay u badan tahay horta wadadii oo naga xiran iyo maxaa la dhahaa ii sheeg ilihii dhaqaalaha kaabihii dhaqaalaha u baahan in mataqaanaa lasoo kiciyo heygalkii dhaqaale mandaqadan in horumar lagu sameeyo u baahan tahay inay dowladda federaalka oo hogaaminaya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maxaa la dhahaa ra-iisul wasaare xasan cali kayre iyo maxay tahay golaha wasiiradooda waxaan rabnaa inay ku darsadaan in statekan uu baahi badan u qabo waddadaas in la furo horumarkeedana nalagala shaqeeyo dowlad aan dowlad ku tiirsanayn rumaantii wax weyn ma qaban karto dowladda soomaaliya ayay ugu baaqday in dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe wax loo qabto si simanna wax loo siiyo waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka inay si rasmi ah maxaa la dhahaa dadaalka ay noo samaynayaan inoo laba jibaaraan si aan u gaarno horumar la taabo karo ayagana ay u noqoto guulaha ay nala qabteen aan anagana hadhowdaan legacy iyo horumarkaas aan rabno haddii ilaa yidhaahdo inaan ku maxaa la dhahaa ii sheeg aan aan dhahno xilligii uu madaxweynaheenii gacanuna siiyey inaan dhahnaan rabnaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre intii wuu yimid runtii wuuna arkay bulsho aad diyaar u ah bisil rabaan inay wax qabsadaana inta joogta ku sugan annagana waxaan rabnaa ka wasiirra ahaan in barnaamijyada socdo in aad loo dardargeliyo mashruucan waxaa laga hadlaayay oo xasaasiyaha keenay oo mataqaanaa mashaariicda ayagana waxaan rajaynaynaa inaysan dhib badan yeelinayn kulli madaxweynaha ka hadla wasiirrada way ka hadleen laakiin waxaa la rabaa un wax walbaa si cadaalad iyo transparency ku jirto oo dowladnimo ku jirto in wax walba loo qaybsado waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inaan ku guulaysano mustaqbalka soo socdo inay meeshii hore ay noqoto xilligii ilaahay ha u naxariiso dowladdii maxamed siyaad barro kale inay noqoto oo beerihii la tabcado warshadihii la soo celiyo doosoo dalxiis tago warshiiqoo kale cadaloo kale meelo badanoo dalxiis lagu tagay in la sameeya waan rajaynaynaa bashiir cabdul cusmaan idaacadda warsan bersune eedyada maasanta bashiraa dhalinyaro yoo ka hirinayanga xisbiyada liibiya ee dalka yaa geegridanka nagdanga dowladda federaalka soomaaliya ayaa weliba geega dalka ridanka nagdaya dhalinyaro tahriibyaale aanaseydi oo mudig hirinayanga habsiyada dalka liibiya dhalinyaradan oyoo deeriyanga ilaali qofa yaa weliba niskajarana shanmagila iyo weliba halgabara welibana iyo qusho tahriibana muqdisho hargeysa iyo mindheera yeeda oona dhowr habsiyada kiyaala dalka liibiya meelasayti onayo kahaysdanga kahooda dadka qafaaladowa olankasowa magafiyaala waliba geegna sibion halana inta dalasho riidanka nagdanga kureedda markii arrintaasaydi dadaal wiinyangali dowladda soomaaliya gaar ahaan ambasador maryana yaasiina oo ah ergiga gargaarka xuquuqda iyaalka iyo weliba tahriibyaalka xafiiska ra-iisul wasaaraha puntland ayaa sanadkan yadiida intiya ku qayb gala imtixaanka guud ee dowladda qaadasa wasiirka wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya cabdulaahi godaha bare yaa sheegay intii sanadkan puntland yadiidi intiya ku qayb gala imtixaanka guud ee dowladda kasiti oya qaadasa wasaaradda walbarashada soomaaliya weliba uuse sheegaya wasiirka intii puntland iyo weliba wasaaradda walbarashada soomaaliya yaa ku dhahayta dooda dheer oo yeesheyntii intii puntland yadiida intii ku qayb gala imtixaanka welibana waalidiintii iyo ardadanka digaya inta dhibaato kasheenasa madaxda puntland iyo weliba sheegana intiioo ku digan go-aanka sayti iyo deeranga weliba nuusu sheegaya intiiyo iskataladanga madaxda puntland maadaama go-aanka sayti diidmid ah iyo wada deeranga wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya yaa sanad walba weliba yaqaadasa imtixaanka dawliga ee dugsiyada sare taasayti oo shahaadooyinga iyo kuqaadayanga ardada sanadkan kuqalin jibyaasa dugsiyada sare ee dalka siyaasi yaa sheegay intii mu'aaradka dowladda banaanbaha ku abaabulahayan magaalada muqdisho
siyaasi salaad ali jeele oo ee la taliyaha madawiinaga farmaajo ee arrimaha siyaasadda oo holeetay warbaahinta kala hadlay magaalada muqdisho ya sheegay intiyo jiranga banaanbaha hooganga oo lahan ka horjeeda dowladda kaasiyta oo laga qorsheeyahaya intii magaalada muqdisho maalmahoosooda u soo kordhiyey waliba uuse sheegay intii banaanbahayo aqaban qaabiyahayanga siyaasiyiinta mu'aaradka kae dowladda kaasayti oona yohan ka horjeedanga us-oona sheegay inta la kabiyahaya qarashaad fara badana waxaan helnay warar sheegaya in banaanbax ay qabaqaabinayaan dowladda soomaaliya looga soo horjeeday iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed cadowgii ummadan oo isugu jira argagixiso iyo dhiigmiilato iyo waxyaabaha qowlaysatada hadda lagu tilmaami kara oo markaas mar walba ummadan soomaaliya dhibaato la daba taagnay taas oo aad og tihiin in argagixisada gacan la siinayay muddo aad u fog waxaad og tihiin magaaladan muqdisho masaajidadii ugu horreeyey xilligii maxaakiimta ayaa waxaa lagu dilay masaajid dhexdiis qof sujuudaya ayaa lagu dilay ilaa maantadaana dhibaatadiyaa lala daba taagan yahay maanta oo marka dowlado shisheeye kuwa u adeegayo oo argagixisaday garab siinayo qarash iyo dhaqaalana kasoo qaatay sidii aan horeba u sheegnay waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed aan mar labaad uga celino adiga waxaad og tahay dad oo sanataro ah oo aan kasoo qaybgelin weligood weliba uuse tilmaamay siyaasiyiinta qabanqaabyahayan banaanbahaga iyo qaybkueye ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya sanator cumar cabdirashiid ali sharmarke kaasiti onuisu sheegay intee la-ag iyo xuquuqaadan ah dowladda imaaraadka arabta lakafadaha yeanta dowladda iyo shacabka iska horsheenanga
oo imaaraadka ku nool waa ogtihi waad kara kartaa hadde adiga cumar cabdirashiid hadda haddaan kasoo qaadno sanatar waayo halkaan ma yimaado sooma xusiisa waxaad og tahay xisbiyada halkan fadhiga oo iyaguna qarashaadka halkaas laga soo dhiiba dowladda imaaraadku ay keentay oo aada u lixaada badan qaybinaya hadda ka horna mataqaanaa aada ogtahay in dhibaatooyin fara badan laga mutay oo oo arrintaas ay dowladda soomaaliya ka hadashay iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaanba arrimahaasi marka arrimihii waa soo laba lixaadsadeen iyagoo wiiqaaya jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada waxaadna ogtaha dowladda soomaaliya sida ay mowqif u qaadatay dhexdhexaadnimo dowladda imaaraadku waxay cadaadin ku saaraysa ay u adeegsanaysay dad aan wadaniyad lahayn oon damiir lahayn ay u adeegsanaysay inay kula dirifto
aabbahaata dhinisho weli warware maakubana siyaasiyiinta mu'aaradka siyaasi salaad ali jaale usug aadaya intiyo abaabulahayana banaanbaha ku dhange dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo weliba usuun ka dhawaaqaya dagaal ku dhan ee dagaalyahanada harakada al-shabaaba gudoomiyaha cusub ee dhowaan laangmagacaabay gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan naja oo waraysiisiyaaya warbaahinta qaranka usoo rooga deegaanada dhowaan lagu saare dagaalyahanada harakada al-shabaab iyo faah-faahin kubi isoo kormeerka seeday degmooyinka iyo weliba deegaano ku tirsan gobolka sayti ooyo ku mid iyinga degmooyinka baraab walaween afgooye iyo weliba deegaanada sabiibe iyo aanole mudane najaah iyo weliba deegaanada sayti isu kala kulmaya saraakiisha ciidamada mas-uuliyiinta maamulka iyo weliba walgorodka bulshada is-oonasa hoose uso nkakurgalaya xaalada nololo dadka iyo weliba biyoyo gabanga maamulka gobolka banaadir oo uu sushaanay baabuurta gurmadka degdega ee ambalaasa maamulka gobolka banaadir iyo geeka shacabka magaalada muqdisho weliba uu sunshaanaya baabuurta gurmadka degdega ee ambalaasa aana sayti oyo diirayanga ilaa afar baabura gudoomiyaha gobolka banaadir waana dogo muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow iyo ku werbi baabuurta ambalaasyada usuunshaana shacabka ka nool caasimada walibana baabuurtaasiiti usoo onkadaagaya ururka jaamacadda arabta kulankii golaha shacabka oo sacdo dheeraada usoo reedin furmi xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho iyo weliba waqti dhow usoo ku furmaya kulankii baarlamaanka oo muddo furitaanka geeg ee la dheeraya kuriyadda markii xildhibaanada ahaadarowayanga kulanka iyo weliba shirgadoomiyeeyaya gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan weliba loonku hadlaayaya lamada ajenda osha leh warbaahinta guddiga madaxa banaana ee doorashooyinka qaranka iyo weliba akhrinta koowaad ee sharciga surunka warkasinka kooyahaya weliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka baydhaba liana mesi isuna weliba uusoo ku hadlayo guuli halaytiyo diirta ka hodashay dhaaminta ka gaduudan ee manchester united kabtaanka ka hoda barcelona leonel mesi oo saxaafadiisa ku hor muuqday kuriyadda markii koodiis uusu ku aawi iniyo hambata afar dhammaadka tartanka ka hoda yurub champions leaga is-oona dhaliilayay lama ku mid sideedii gool ee laakugubadii ka hoda leonel mesi iyo weliba uu su-adeeyay shantii daqiiqa aan ka horeyti ee kulanka manchester united intuu hayan ah hanuunahasan oo qaboobe balse weliba uuse husaya ini kureedda iyo lubareegana maamulka ciyaarta walibana usu kafaanaya ininta umuujiyaasa walayo ataac li'anna almeysi weliba usu kudooda inti nasiib usu kulahaya goolkii furitaanka inkasto shaqoweyn usu kuqubdi sidii usu ashalayaanka kubadda agda unku guulaysidii iyo weliba qaabkii hidiga kale ee manchester united madaxweyne ku-xigeenka cusub ee suudaan oo soo la kulmay diblomaasiyiinta reer galbeeda madaxweyne ku-xigeenka waana ku-xigeenka madaxa golaha militariga ee talada haya suudaan jenaraal maxamed hamdaad iyo weliba usoo dhowr danjiryaal caalami ah usoo kala kulmaya qasriga jamhuuriga oo kayaala magaalada khartuma wakaalada wararka suudaan ee suuna iyo sheegtay inta madaxweyne ku-xigeenka soo la kulmay olofaleyaalka safaaradda maraykanka iyo kiliyin suudana swidana welibana warbixin usoo ku siiyaya haaladdan ka dambeydii ee dalka suudana oo sababoogalaakadhisi golaha kumeelgaarka ee militariga ee talada kula wareegana madaxweynigii hore iyo tallaabooyinkii laku sugaaya ammaanka iyo weliba deganaanshada suudana warkii hammignama dhugun sidayaal isinkula socotaan hilagon intaninka dhonye warkiya weliba hasaaray waana sini soo siyaayey anoo maxamuud ali cabdulaahi e inta warkun warlamada diban kulamaana iyo weliba isinku tabane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amiin fayla akhyaaraya